maanta waxaynu waxa weeye arrintan u jiro waa doorasho doorashada horta innagaa iska leh adduunku inalama leha innagu haddaynu wixiina si aynu aragno si ay nagu fiicnaanayso cidna ugama martinihin walaalayaal international communitiga la sheegaya wada shaqayn baan leenahay waa soo dhowaynaynaa laakiin inooma digteed garanaysa innaga sida soomaaliya innagu dalkayna xor baynu nahay walaalayaal xor baynu nahay bal ka warramayna dekadda somalilan iyo iyo d b weyn bal maxaa xasanka kale ilahay baan kuu dhaariyay waa dadkayni waa dad waarana baad moodaayo xadba ma leh baad moodaa ilaa xuduudba ma leh wariyaasha waxaan leenahay walaalayaal waa nin aan waxba inagu darsan danteena hawada annagana weydiiye xasan shale maxaa kale maxaanu ogeen ta boosaase ma ogoo ta kismaayo ma ogeen ta berbere maxaa ka kale ilahay baad ku dhaariyay dalkeena innagaa leh cidina qasbisaana ma jirto insha allahu tacaala